كل الأحبة جهدنا فتقبلوا منا عظيم تحية وتبتلوا لله يعلو ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeysayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi barihi dhegeysanaysaan aada iyo umahadsantihiin dhegeysala socodka iyo xulashada dhegeysiga star f m dhegeysayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toos aynu ugu bilaabanaya dhegeystiyaal taariikhda saaka waxay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin talaada ah arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada kusoo dhawaada dhegeystayaal bal taasoo aan kasoo kala xigano hay-adda socdaalka adduunka iom hay-adda u n ocha hay-ada caruurta u qaabilsan unicef ee kea caruurta markaas waa caruur waa hay- raalli hada waa hay-adda ah, sidoo kale eh, beeraha ee faw hay-adda qaxootida u n h c r hay-adaha maxalliga dhammaan iyo sidoo kale kuwa caafimaadka kuwa cunada adduunka w f b iyo sidoo kale w h o والإخلاص dhammaantiin aad baad u mahadsantiin dhegeysta saaxiibada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayna hal eber shan dhibic sagaal kuwa mombaaso waa hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xiryaha qaxootiyada tanariva masalaani sagaashan toddoba dhibic xal wajeer iyo habastino sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaabo suufta iyo baniisa raamu lafi sagaashan toddoba dhibic shan saaxibada ku sugnay seelo balambala meru madogaashi waxay naga dhegeysanayna hal eber laba dhibic saddex muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber halka saaxibada marsaabidi marsaabidi mooyaale dhankaas iyo etoobiya dhankeedana naga dhegeysanayaan siddeetan toddoba dhibic toddoba بشمس www star fm co k appka applicationka soo dejiso safar star f m dhegeystayaal halkaas ay kala socon kartaa barnaamijyada sida tooska imikan u baxayo صارت dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal bal waxaan ku bilaabi doonaa warbixin ay markaasi hay-adda qaramada midoobe qaybta socdaalka ay soo saartay ee kaga hadlayso eh, dabcan xaaladaha fatahaadaha waa devastating dhegeystayaal fladin soomaaliya ee markaasi si xun ugu dhufatay fatahaadaha wadankaas dabcan wadanka soomaaliya aan ku bilaabana barnaamijkeena saaka arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada علا hay-adda qaramada midoobe hay-adda waa hay-adda ku qaabilsan qaxooti waa hay-adda u qaabilsan socdaalka ee i o m waxay markaasi sheegaysaa in fatahaado xun ay soomaaliya haba hadda ka socdaan oo saameyn xoogan ay ku keentay mase ku dhufatay ilaa iyo boqol toddobaatan iyo shan kun oo qof waxayna t- waxay dabcan eh, sare usii kacday ee ahayd ilaa iyo boqol kun oo qof oo keliya laba toddobaad ka hor guud ahaan waxaa boqol iyo afartan kun oo qof ayaa markaasi ka barakacay guryahooda mar kale oo displacement ama displacement ay ku dhaceen ama displace ay markaasi ay ka- ay ka qaxeen guryahooda ama ay ka qaxeen taasi keentay fa- dabcan fatahaadaha daadadka halkaasi ka dhacaya ama robabka halkaasi markaasi ka daaya هانونا hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in tan iyo muddooyinkii u dambeysay roobo halkaas aysan ka dhiin balse hadda roobabka da'aya ee mar kale dhibaato ay ku keeneen dadka halkaasi ku dhaqan أرض قرب daadadku waxay burburiyeen guryo iyo iyo dhulal beer waa dhulal beereedyo waxayna markaasi qaadeen xoolo aad u tiro badan wadooyinka ayaa burburay iskuullada ayaa sidoo kale xirmay meelaha ugu daran ee dhibaatada ee markaasi ka dhacaya degmada waxaa markaasi kamid degmada baardheer oo ka tirsan maamulka waa maamul goboleedka jubbaland iyo sidoo kale baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا أزف الفراق hay-adda sanfalka ee markaas ka shaqaynayso waxay markaasi ka walaacsan tahay in roobabku ay kasii dari karayaan غاضت أعوامنا oo sidoo kale ay keeni kartaan inay cudurro halkaas ay ka- ay- ay- ay ka dhashaan ayna keenayaan biyaha ee meelaha markaasi goobaha fariista waxaa sidoo kale aan lahayn meelo markaas lagu keday tan iyo bishii janaayo ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ugu yaraan ilaa iyo afar kun oo xoolood oo markaasi looga sheekeysan yahay in daacunka markaasuu ku dhacay toddoba iyo toban dhimasho ah oo lasoo sheegay dhegeystayaal في عام ألفين roobabka sii socda ee dadadka waxay saameyn waxay saameyn karayaan ilaa iyo hal dhibic lix milyan oo qof taasoo laga yaabo inay mar kale mar in mar kale ay barakacaan waana in ka badan dhegeysa lix boqol oo qof sida marka warbixinta ay tilmaamayso mise ay sheegaysay qeexayso في عام ciidamada midoobay iyo weliba howlwadeenada ah waxay markaasi ka jawaabayaan gargaar ugu yaraan ilaa iyo boqol iyo koob iyo toban kun oo qof waa boqol iyo koob iyo toban kun oo qof oo markaasi ku- eh, ay ku jiraan xaalado cunayare hooy iyo weliba gargaar lacageed iyo xirmooyin markaasi naf- eh, dabcan eh, nafaqada ah oo markaasi loogu talagelayo intay xaaladaha markaasi roobabka ay socdaan waa ho- dadka waayeelada da-da ah caruur soddon shanta sano waxa ka yar waxay sidoo kale dib u habeen markaasi doonaya inay ku sameeyaan musqulaha si ay eh, cudurro ay halkaas aysan uga sii dilaacin intay roobabka halkaasi dhacaan ama biyaha ay wadaan aysan qaadaynin iyo weliba in ay la helo daacuunka sida dadka iga taxdir lahayeen digniin iyo fijignaan xoogan loo siinayo waxayna markaasi sheegeen in lala socon doono xaaladaha ee kahortegidda koleeraha ama koleeraha madaacuun cololeydska dhegaystayaal ee sistemka markaasi lagu baaro si loo helo qalab dhammaystiran oo baaritaan ah ee dadka lagu badbaadin karayo dhegeystayaal weli waxaa jirtaa baahi deg deg ah oo cuno yari dabcan waa baahi deg deg ah cunada markaas ay qayb ka tahay hooy markaas dadkaysan haysanin roobkii lameesha ka daaya waxay dadka hore markaasi ku wada sugnaayeen gooba markaas docosho ah waa dabcan murooyin markaasi ay gurya ka samaysanayeen ama coosas coosas dhegeystayaal ay gurya ka samaysanayeen hadda waxay markaasi qaramada midoobay sheegaysaa intaasi hadda aysan haysanin roobabkiina ay markaasi ka qaadeen iyo biyaha oo sida fatahaadaha ama daadadka xoogan ee ka socdo sida warbixinta ay ku sheegayso dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay ee qaybta socdaalka u qaabilsan waxaana inta badan hadda ay degmooyinka ka mid ah ama gobolada ka mid ah jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed warbixinta laga soo debiyey qorshaha waxqabadka biniaadanimada ee sanadkan waxaa markaas la doonaya in loogu qoondiya laba dhibic lix bilyan oo keliya shan iyo toban boqolkiiba la maalgeliyey maanta sida warbixinta ay tilmaamayso waxaa dabcan loola jeeda in la helay boqolkiiba shan iyo toban oo la doonayo in lagu kabo laguna yareeyo xaaladaha ee dabcan fatahaadaha hadda ay ku keentay iyadoo abaaro xoogan laga soo baxay dadkana ee horaan ay kasoo qaxeen goobahoodii mar hore ay dabcan joogeen dabcan loola jeedo ama ay ka mid tahay meelaha marka hore ay kasoo hayaameen ee tuulooyinka hadda ay ku socoyiin koob kaamamka ee baar dheere iyo sidoo kale koonfur galbeed inta badan hadda dabcan ay ku wada jiraan laakiin haddana waxaa laga dheerinaya xaaladahooda mar kale ee fatahaadaha haddii shalay laga cabaaday abaaraha xoogan haddana daadad iyo roobab ah laga cabanaya dhegaystayaal ilan bilaadan ayaa dadkay wada yihiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyibare dhegeysanaysaan dhegeystayaal iminkan dhegeys aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka adeega posta parcel waa adeega aada u qiimo oo qof waliba uu awoodi karo qiimana jaban dhegeysa laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa lagu sahlayaa in dokumentiyo aad ku qaadan kartaa mise aad ku diri kartaa dokumentiyo iyo weliba alaabaha noocyadeeda kala duwan oo aad u diri karayso gudaha iyo weliba dibadaha dalka adigoo adeegsanaya xafiiskaada boosta kenya oo ku leedahay ama ay ku leedahay guud ahaan dalka adeega bosta basel waa adeega aada u qiimo badan oo cid waliba ay awoodi karta laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa ku sahlayaa in dokumentiyo iyo weliba alaabaha noocyada kala duwan aad u diri karayso iyo weliba dibadaha kuwan dalka adigoo adeegsanaya xafiiska boosta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka boosta basel waa hab fudud oo ammaan ah oo markaas loogu soo diri karo alaabta qiimo aada u wanaagsan waxaana aad ku diri karaysa alaabta adigoo adeegsanaya adeega boosta basel inka badan ilaa boqol iyo sideetan tal oo dal adduunkao dhan boosta basel waa hab markaasi la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab markaas lagu dari karo boostada si caalami ah waxaana jira laba nooc oo basel ah adeegan si dhab ah waxaad ka heli karaysaa wadan kasta caalamka miisaanka ugu badan oo loo diri karana caalamka waxaa dabcan ay tahay ilaa iyo kow iyo soddon dhibic shan kilo oo qofka uu diri karo macaamiilka waxaa soo gelaya xafiiska boosta alaabta uu u dirayo ayuu ku qoraya magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo lambarka telefoonka iyo sidoo kale ciwaankiisa marka macaamiilku wuxauu buuxinaya foomamka caddaynta macaamiilka kaasoo faahfaahinaya waxa ku jira baaselka iyo qiimahooda sarkaalka boosta wuxuu xakijinaya waxaa ku jira dabcan miiuu miisaamaya macmiilka waxau la siinaya rasiid oo faahfaahinaya lambarka raaca ee alaabta macmiilku wuxuu alaabta kala socon karaya shabakada boosta boosta kenya ayaa gudaha dalka kenya ku leh inka badan ilaa iyo shan boqol oo xafiis ah iyo boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhan dhegeysta boosta kenya waxay markaasi ku leedahay fursadan haddaba ka faa'iiso alaabtada si hufan si wanaagsan haad u gaarto meelaha aad la hiigsanayso meelaha aad jeceshahay oo markaas laga yaaba in qarashaad fara badan ay kaaga baxaan maantana kuu fududaynayso in alaabtada adigoo gurigaaga joogto si dhow aad la socon karto halkay marayso iyo qofka in markaas ay gaartay uu helay dhegeystayaal aan kugu soray dhegeystayaal mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah waxaa ka mid ah dhegeystayaal dabcan waxaa lagu leeyahay shirkadda isgaarsinta safaricom xafiiska safaricom waxay si wacan markaas iskugu xiraysaa dadka dadka iyo sidoo kale waa dadka iyo dalka iyo sidoo kale fursadaha ay imdhidu aqoontaada dhegeysta diirarka hadafka xogaha waxa ay ku leedahay in markaas laga doonay qof waliba inuu koobiyo xogtiisa uu sidoo kale uu koriyo tirada markaasi macaamiisha isticmaalaya adeega internetka si dhammaan dadka uga faydaystaan dhegeysta safaricom waxay ku leedahay ka faydaysto maanta oo la soco xogaha waxaa lehi markaas u dambeeyey sida aad u hesho macluumaadka oo aadsan u noqon amase lagaaga sheekinin adigoo telefoonkaada gacantaad ku haysato safaricom dhegeyso waxay qaab markaasi waxay ku garabtaagantahay mise garabtaagantaha macaamiisheeda ay la socdaan waxyaabaha agtaada ka dhacay weliba dhammaan caalamka waxaa kaloo dabcan adigoo gurigaaga jooga kala socon karta oona u baahnayn in qof kalo markaas uu ku waramo waa goormaa waa markaad haysato telefoon casri ah oo dhammaystiran dhegeysa si aad oga faa'idaysto adeegan internetka safaricom ee ku leedahay oo maanta waxay ku leedahay la soco la jaanqaad maadaama oo dadkaada laga yaaba ama ehladaada mise saaxiibada markaasi caalamka inaad xogta warbixinta markaas aad la socoto dhegeysta ola sheekooyinka iyo waxyaala markaasi qofka laga yaaba inuu aada u xiiseeyo adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa two g b data iyo weliba isticmaalka qaarirada googolka oo bilaasha intaaba waxaa kusi waxaad kusii helaysaa wicitaan ama kool oo markaasi boqol keliya boqol dhibco waa boqol daqiiq daqiiqadood lagu siinayo keliya qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four h si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo tixraac si aad u hesho two g b data plus one hundred m b oo dhanka adeegsiga google m b waxaad kaloo aad ka heli kartaa applicationka safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee w w w safaricom com dhegeysta kadib xulo data deals oo marna nambarka labaad ku dhufo oo si aad kadibna sii xulo lambarka zero oo ah adeega internetka ee aad u baahan tahay dhegeystayaal maantaba noqon markaas nin khibrad leh nin dhammaystiran nin fursadihiisa markaasi ka faa'idaysan karo kuna raaxaysan karo wax waliba hadday tahay diini iyo hadday tahay wax walbo adiga nafsadaada noloshaada horumar gaarsiin karo bedeli karo dhegeystayaal weliba hadday tahay hadda oo qof waliba uu ka faa'idaysan karo haddii arday yahay jaamacaddu ku sugan yahay mise ama uu baranayo ama uu ku sugan yahay college mise qofka oo iskuullada u xiran yihiin dadka ama caruurta wax hadda laga doonaya in casharadooda laylaga casharada markaas ku adkaada inay ka baran karaan ka faa'iidaysan karaan qaybta youtube-ka dhegeystayaal waana fursadda markaas ay ku sahlaysay shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ku leedahay two g b ka faa'iidayso oo halkaasi kala soco macluumaadkii xogta waxaa weliba adiga danaynaysa xiiseynayso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash halkaasi kasii raac kasii tixraac kadibna two g b qaado data plus one hundred m b oo dhanka adeegsiga google mapka waxaad kaloo heli kartaa applicationka safaricom ee shabakada safaricom ee w w w safaricom c o k e dhegeystiya بتنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيقة فوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيقة فوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا فتقبلوا منا عظيم تحية وتبتلوا لله يعلو شأننا فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيامنا
waa hagaaga dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi hore dhegeysanaysaan dhegeystayaal goorna waxaad ma doontaan wixii dalka dibadda naga soo gaaray ee sagaalka subaxnimo iyo muscab ismaaciil laakiin markan aan soo qabta dhegeysta dadka ku jira c r b haddii markaasi blog ama lista ama calaamada madow qadka cas lagu geliya dhegeystayaal oo aad waxba aad deen ama qaadan karin mise waxba aad dalban karin waxa ay ku jiraan liisaska dadka madow ee hay-adda waa dabcan bangiyada waxayna mararka qaarkood ay ku dhacaan ama bixiyaashu ama qaybta markaasi digitaalka marka aad u baahan tahay lacag cadaan ah si aad hore u hesho waxaad u baahan tahay inaad haysato diiwaanka c r b oo nadiifa waxay k c b samaynaysaa si aad kaga dabcan waa si aad markaasi uga faa'iidaysato una hesho haddaba la soco dhegeystayaal waxaana horey aad ula socoteen in bankiga kcb wuxuu dabcan uu kuleeyahay inaad ku aaminsannahay oo in dadka laga horeeyo culayska deynta iminkan saaran ama culayska liiska c r b uu horseedi karto inay helin qofka natiijooyin wanaagsan oo nolosha dabcan loola jeeda in qofka uusan amaah qaadan karin mise lacag uusan qaadan karin mise uusan deysan karin asagoo lacagtii hore lagu leeyahay dhegeystayaal maxaytaa maxay taasi udhigi oga dhigan tahay macaamiisha hadda kuma jiraan liiska c r b mid ka mid ah deymaha oo boqolkiiba konton amadaasi waa lagaa dhaafay oo waxaa keliya aad u baahan tihiin ama u baahan tahay inaad samaysaan si aad diiwaankooda ama diiwaanka aad u nadiifistaan oo u bixisaan boqolkiiba konton oo aad ah ilaa dabcan kuna eg ilaa iyo kow iyo soddonka may ee sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeysta boqolkiiba konton ayaa lagaa dhaafay oo waxaa lule konton iska bixi haddii lacag badan aad qaadatay konton lacagtaasi waa lagaa konton boqolkiiba lagaa dhaafay haddii tusaale dhegeysta laba boqol oo kun aad qaadatay boqol kun ayaa lagaa dhaafay oo boqol kale ayaa laga doonaya ina markaas bixisa sidee bay markaas u bixinayeen dadka u dir ereyga c r b lambarkaaga aqoonsiga laba laba shan laba laba waxaa u diraysaa lambarkaada u dir ereyga c r b iyo lambarkaaga aqoonsiga waxaad ku diraysaa laba laba shan laba laba k c b ayaa dib kugu soo celin doonaan tirinta ilaa dhammaadka dhegeystayaal qofka laga doonaya bankiga dhexe ee kenya ayaa ansixiyey qaab dhismeedkan dayactirka amaahda kaasoo doonayo inay markaas u ogolaato macaamiisha dib u bixin weeye deymaha maybolka horaan ay ku qaatay mise deymaha mar hore ay qaateen ay doonayaan in wax markaasi u qabta kuna adkaatay boqolkiiba konton in laga jaray hadda oo laga doonaya c r b in liisaska laga saaro macaamiisha waxaa la siiyey muddo ilaa lix bilood oo inay ku bixiyaan konton boqolkiiba deynta ku maqan ilaa hadda kowda disembar labada kun labiyo labaatanka ilaa waa kow iyo soddonka ee may ee bisha soo socota dhegeystayaal bankiga wuxuu horeyba u cusbooneysiiyey xerarka deynta ee macaamiisha dib u bixinta ama dib u bixin weeyey mobilkooda horaan markaasi ku qaatay c r b dhegeystayaal bankiga wuxuu markaas dabcan u ruqaansaday mise u go-aansaday inuu wax ka bedelo habdhaqanka loo horumariyey dib u bixinta inta markaasi ku hadhay qofka si uu u dhammaystiro ilaa iyo kowda kow iyo soddonka bisha shanaad ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaana cid waliba laga codsanaya inuu lacagtaas iska bixiyo deymaha ay ka qaadeen bangiyada dhegeystayaal marka hore waxaa lagu leeyahay in ka kooban malagugudabcan ma lagugu dara liska madow ee intaad bixin weysay deynta mobilka k c b bankiga k c b wuxuu markaasi kuu dhaafay boqolkiiba konton lacagta deynta wuxuuna ku cusbooneysiiyey heerarka c r b wayba ukolinsaas ayuu ku leeyahay waxaa tahay qof markaasi saafi ah oo lacagtiisa markaas iska bixiyey heerka laakiin waa boqol kontonka waxaa keliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad bixiso boqolkiiba konton ee ka dhiman oo ee kaa dhiman oo aad sii haysato heerka c r b dhegeystayaal ee qofka si oo uga badbaado ka faa'iidayso bixinta oo nadiifi dabcan haraagaaga hadda si aad uga fogaato in uu dib markaas mar kale ay kugu dhacdo ganaax kale ee c r b intaa waxaa dheer haddii aad ku qoran tahay deyn kale si deg deg ah dabcan waxaa la kala xiriiri kartaa ama deyn kale aad qaadatay waxaa la kala xiriiri kartaa lambarkan ee eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka whatsappka ayaad kala hadli kartaa waa eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber sideed toddobo waa dabcan halkaasi ka wada xaajooda bankiga k c b wuxuu kuleeyay dadka wixii wanaagsan ayaa anagana inoo wanaagsan dhegeystayaal waxaad lagu leeyahay maantaba c r b haddii aad deymo qaadatay iska kilingaree oo nadiif noqo dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeysiga xulashada mar waliba dhegeystayaal ha iska bedelin oo macaada wehelkaada ha noqoto star f m التقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي arimaha gargaarka binaadinimadii qaxootiyada talaado waliba halka si toos aad uga dhegeysataan hay-adaha qaramada midoobay dhegeystayaal bal qodobada kale ay soo saareen bal iminkan aan sii wadno si aan u ogaano bal warbixinada kala duwan ay soo saaraan warbixin maalintii shalayta lasoo saaray ayaa dabcan kaga digeysaa dhanka caruurta waxyaala fara badan cudurada ebolioda dhegeystaal iyo sida looga soo kabsaday cudurkii safmarka ee covid sagaal iyo toban bal maxaa laga qoray ama hay-adda qaramada midoobey ee caruurta u qaabilsan unisef ee ka qortay waxaa halkan ay ka hadlaysaa dhulka ururka caafimaadka adduunka w h o unicef gavi isbeysiga talaalka iyo sidoo kale bill malina gates foundation ayaa ay wehelinayso ajendayaal dabcan looga hadlayo qorshaha hiigsiga labada kun soddonka ilaa iyo dabcan waa howlaha kale ee caafimaadka caalamka iyo kuwa qaran ee dhammaan dunida ayaa dabcan ku biiraya xogaha iminkan la doonayo in ay si wax walba looga qabto looguna bedeli lahaa loogu magacdaray the big catch up daal caalami ah oo markaas loola beegsanayo si kor loogu qaado tallaalka cudurka kadib hoosudhac xoogan oo ku imid oo uu horseeday ama masiibada cudurkiisa marka covid sagaal toban uu keenay ayaa hadda dib markaas loo milicsanayo mise laga hadlaya sida ku habboon loola tacaali karo cudur waliba imaanayo ama dhibaato ku keeni kara dhallaanka ama caruurta dadaalkan ayaa looga golleeyahay in lagu bedelo hoosudhac tallaalka dabcan waa caruurnimada ee lagu diiwaangeliyey in ka badan ilaa iyo boqol wadan tan iyo markii uu cudurka faafay cudurka safamarka covid sagaal iyo tobane taasoo uga can tahay adeegyada caafimaadka oo si buuxda markaas isan loo helin rogaha caafimaadka oo xiran iyo weliba qalqalka inta badan ku imaan karo dhoofinta dabcan daawooyinka oo aan meelaha markaas rasmiga gaari karin agabka inta badan laga doonayo caafimaadka inay helaan dhanka kale bulshooyinka yuliba qoysaska waxaa ay la kulmeen waxyaalo fara badan noloshada galaafan karaya cudurada ay keenaan inta badan xadida iyo safarada iyo weliba helitaanka adeegyada yuliba dhaqaalaha dhaqaalaha iyo sidoo kale dhaqan dhaqaalaha ee markaasi inta badan helitaanka ay ku adkaatay dadka inay helaan gurmadka deg dega arrimo fara badan ayaa markaas laisla gurfay lagana hadlay sida caqabadaha soo socda iskaga hormaayaan dhibaatooyinkana cimilada ay qayb markaasi ay ka tahay laguna in karayo in ay caruurta markaasi dhibaato weliba ay ka dhacayso dunida in ay darbaxo weyn ay ka soo gaarayso una horeeyaan qaybta kuwa marka hore dhibaatada ay galaafanayso iyadoo in ka badan ilaa iyo shan iyo labaatan milyan oo caruur ay waayeen ugu yaraan hal tallaal ah sanadkii labada kun koob iyo labaatanka oo keliya dilaaca cudurada markaasi looga hortegi karo oo ay ku jiraan jadeecada dabcan owracatada dabeesh iyo sidoo kale qanada ayaa markaas ka mid ah waxaa hadda durbaha sii fidaya oo aad u sii badanayo big catch up waxay hadda rabtaa inay markaas ka ilaaliso dadka faafitaanka tallaalada markaas looga hortegi karo badbaadinta nolosha caruurta iyo sidoo kale xoojinta nidaamyada caafimaadka ee qaran ee dunida ee markaas laga doonayo in lagu taageero laguna ilaaliyo caruurta dhegeystayaal waalidka iyo sidoo kale dowladaha iyadoo looga baaqayo dadka inay dowladaha ay wadaan wadan kasta inay markaas kaalintooda ay ka qaataan sidii looga gaari lahaa caruurta waa caruurta waa raallihade waa wadan walba waxaa laleeyahay in kaalintooda ay qaataan sidii caruurta loogu ilaalin lahaa in laga badbaadiyo dhibaato weliba ay kusoo food leh ama kusoo food soo food saari karayso the big catch up waxau si gaar ah markaasi diradda u saari doonaa labaatanka wadan ee ugu nugul yihiin saddex meelood saddex meel markii loo fiiriyo caruurta ee talaalka labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo wixii markaasi ka dambeeyey dhibaato uu ku keenay inkastoo heerarka caymiska caalamiga ah ee uu hoos u dhacay waxaa sidoo kale jiraa meelo dabcan iminkan aada loola daala dhacayo oo ay dhibaato xoogan ku keensay waxyaalaha cudurada markaas inta badan faafo sidoo kale waxaa dhibaato u keena waa caruurte tusaale ahaan warbixinta hore waxay markaas muujinaysaa in wadanka hindiya oo ay soo kabasho xoogan ku jirto khaarigta talaalkii muhiimkii dabcan waa muhiimadda loo leeyahay in marka hore la ogaado caruurta halka kaalinta ay kaga jirto labada kun labaiy labaatanka ayaa dib markaas loo milicsaday lana egay bal halka hal ay gaarsiisan tahay iyo sida dowladda ay ula macaamiishay ama ay gaarsiisay caruurta halka uganda wadanka maqaaradda afrika ay ilaalisay herarka caymis oo aad u sareeya igars intii lagu guda jiray masiibada cudurka safmarka covid sagaal toban iyo sidoo kale cudurada markaasi faafa ee wadamada ee inta badan afrikaha ay ku badan yihiin wadamada waxay sidoo kale ku guuleysteen inay gaaraan kooxaha xoolaha dabcan xaaladaha raallihada xaaladaha aadka u nugul sida wadamada markii tusaale looga soo qaaday wadankani kenya tusaale ahaan ayaa loogu soo qaaday waxaa sidoo kale soo raaca wadanka soomaaliya iskaashi ahaan shaqaale iyo caafimaad bulsho ahaan iyo weliba hogaami ahaan waxaa inta badan heerarka tallaalka ee dadka reer guuraaga ahi ay waqooyiga dalka markaasi ku sugan inay dhibaato xoogan ay markaasi ka haystaan dhegeystayaal inta badan aysan haysanin waa tusaale loogu soo qaatay dhegeysta gobolka waqooyi bari ee ka mid ah marka laga hadlayo waqooyiga dalka inay dabcan haysan haysan caymiska iyo weliba xaaladaha isku badbaadin kara mase looga badbaadin kara caruurta si ay uga badbaadaan cudurada markaasi faafo si loo xaqiijiyo horumarka laga gaaray talaalka waa caruurnimada ama caruurta iyo weliba kuwa howlwadanada waxay markaas iminkan ka shaqaynayaan wadama si ay u xoojiyaan shaqada shaqaalaha daryeelka caafimaadka horumarinta adeega caafimaadka dhisida kalsoonida iyo weliba baahida talaalka inta badan bulshada ay u qabaan si caruurtooda ay holaan talaal wacan iyo waxaa ka dabcan waa ka qabsashada waa dadaalada xoogan ee caqabadaha dib u soo celinta dalaalka inay markaas dadka laga dhaadhiciyo inay kaga fajiglaadaan ama ka badbaadi karayaan caruurtooda cudarada markaasi faafa marka laga soo tego dabcan talaalka dabcan ee caruurta la siinayo waxaa loo baahan yahay dadaallo xoogan si looga soo bandhigo talaalka h b v ee dhallinyarada si looga hortago kansarka ilmamareenka gaar ahaana wadamada daqligooda uu aad ku hooseeyo waa dabiiqada markaas aad ku hooseey ku jiraan oo inta badan u badan kansarada iyo waxyaalaha dhibaatada cudurada inta badan ugu daran ugu halista badan ay keenaan agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka w h o dor tedros adhanom ayaa markaasi sheegay ama yiri malaayiin caruur iyo weliba dhallinyaro ah gaar ahaana waxay markaasi sheegeen in wadamaha dhaqaalahooda aada u hooseeya ay sheegeen in tallaalka dabcan dhibaato xoogan oo dabcan uu ka badbaadiyo caruur badan laguna badbaadiyo halka ay dilaaceen cuduro aada u badan oo hay-adda qaramada midoobay baaritaano ay ku sameysay waxayna taageereen in tobanaan wadan si loo celiyo si loo hela markaasi caafimaad wacan ay ka shaqeeyeen hay-adda qaramada midoobey ee qaybta caafimaadku qaabilsan dhalaalka iyo adeegyada muhiimka ah ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan kor u qaadista waa mudnaanta kuwaad ay saari doonaan si wax looga qabto dhegeystayaal dalaalka caadiga sida caadiga ah sida waxaa ugu horeeya ilmuhu soo galo nidaamkooda caafimaadka waa tan marka hore laga doonaya in maskaxiyan waalidiinta iyo weliba bulshada ama bulshada ama wadamada inay kowka qabtaan sidii dalaalka oo raalli ahaada waa caafimaadka ay diiradda koowaad u saaraan looguna badbaadiyo ama laga badbaadiyo cudur walba oo soo food saari karayo inta badan aan ku sugannahay inaan gaarno ama sugnaanshooyin inaan gaarno tallaalo caruurta la tallaalo waxay sii korinaysaa beylaha iyo weliba khatarada inay markaasi dilaacaan cuduro dila ah wadamada saaxiibada caalamka iyo weliba bulshooyinka maxaliga waa in ay markaas yimaadaan si ay u xoojiyaan adeegyada u dhisaan kalsooni iyo weliba badbaadin nolosha ee laga doonayo in dadka ay wax ka qabtaan waxaa sidaasi tiri gabadha qaybta markaas agaasimaha fulinta unisef ee catharina rosel ma ogolaan karno inay dabcan ay noqoto mid gorgorton ah xaaladda caafimaad ee caruurta masiibo ayaa mar waliba noqon kartaa in laga shaqeeyo dabcan waxay noqon kartaa masiibo balse habboon in laga shaqeeyo xaaladaha iyo sugnaanshuhu caafimaadka laga doonaya caruurta inay lahaadaan dunida ayaa hadda sheegeen inay aada la ildaran tahay xaaladaha caafimaad darada balse hadda ugu badan dunida shan iyo labaatan milyan oo caruur ah inay nafaqadaro haysato xanuuno kala duwan ay haystaan sida daacuunka ay ka mid tahay shombiyoodka ayay ka mid tahay dhegeysta in laga hadlayo waxaa sidoo kale ka mid ah dabcan qandhooyinka ama qandhada caruurta ku dhacdo oo iyo sidoo kale waa cuduro aad u tiro badan ku tilmaameen inta badanna faafaan haddana laga doonayo inay markaasi ka shaqeeyaan mise laga gaaro tallaalka horumar wacan sida ay ku tiri dor chris ilyas oo ah madaxa horumarinta caalamiga bill marina gates foundation horumarka horumarka cajiibka ah ee laga gaaray lagu soo afjiro cudurada dabeesha iyo daacuunada kala duwan ee faafa waa natiijada tooska ee kubanaan saaxiibo ah caalami ah wadamada caalamka in shaqaalaha caafimaadka maxaliga oo ay ka shaqeeyaan inay tallaalkan dabcan malaayiin caruur ah ay ku badbaadeen waa in markaasi waa in markaasi laba jibaaraa si ay caruurta oo dhan loo gaarsiyo tallaalka una baahan ama u baahan yihiin meelaha weliba ay ku wada sugan yihiin iyadoo warbixinada iyo hay-adaha la tixraacayo si loogu badbaadiyo caruurta dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin meel walbaa joogtaan isu walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal aad ayaad u mahadsantihin bal iminkana soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay ku leedaha maantaba isticmaal g b gaada oo adigoo wax walboo kala socon karto si wacanna howlahada aada u dabari karto oo ku fudayn karto wax waliba oo inta badan qaabyo ka ah horaana aada la eed dhegeysteer maantaad haysataa waxaa lagu leeyahay haddaba safka hore markaasi ka gal oo hadafkaada ha noqdo safaricom wixii marka hore aada la eed farta la qanisaned inaad maantaba heli karto dhegeystayaal safaricom dhegeys waxay garabtaagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada markaasi ka dhacayo iyo dhammaan caalamka waxaa ka dhacaya adigoo gurigaaga joogo waa goorma waa markaad haysato telefoon casriga ah aad kaga faideysan karto oga faideysan karta adeegyada internetka safaricom ee kugu talagashay maadaama ramadaanka dabcan inta badan dadka ay kaga faideysan kareen qaabab kala duwan lakiin hadda adiga waxaa lagu leeyahay waxaasoo dhan waa howlahaada wax walba way dabari karaan oo haddii markaasi wax walba haddii shaqa la-aan ay ku haysatay oo dabcan internetka shaqa kaga baaran karaysaa haddii wax barasho ziyaadaad doonayso internetka sidoo kale kaga baaran karaysaa adiga internetka safaricom waxay ku siinaysaa laba waa two g b data oo ah iyo weliba isticmaalka qaraarada googleka oo bilaasha intaasi waxbaa ku helaysa ilaa iyo boqol boqol bilaash ah oo hadka halka ah waxa waliba ood kala socon karayso keliya qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo tixraac si aad u hesho two g b data plus one hundred m b oo dhanka adeegsiga google mapka waxaad kaloo ka heli karaysa applicationka safaricom iyo weliba shabakadaha safaricom ee w w w safaricom co kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadibna xulo lambarka zero oo ah adeeg waa adeegii internetka oo aad u baahneed qaraarada googleka ee m b free oo aad aada u gasho ama aad ku raaxaysan karto una faa'ideysan karto internetka wax walba ay tahayba dhanka facebook instagramka telegramka whatsappka twitterka wax waliba adiga markaasi cariiri ku aha hadda firaaqada helaysaa oo wax waliba ku eegi kartaa kala la socon kartaa sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa duruusadaha diiniga ah ee dabcan qof tafsiirka qur-aanka wax waliba youtubeka halkaas kala socon kartaa cashirada iskuulada lagaga soo diray jaamacadaha kolejyada waxaasoo dhan way kuu fudan kartaa haddaba ka faa'ideyso haddaa gabar tahay sidoo kale ka baro qaabka cunada loo kariyo si hawsha aysan kaaga wareerin youtubeka star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees ayaad ayaad qaraacaysaa kadibna halkaas ka tixraacaysaa adigoo two g b data plus one hundred m b aad kaga faaideysanaysa google map free ah waxaad kaloo heli karaysaa applicationka safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee w w w safaricom co o k i dhegeystayaal maantaba ka faa'ideyso fursadana iska baaldaranay safaricom ay ku keentay fursadda maanta waxaa laga yaabaa inaad haysato oo dibcood u dhiganaysa leedahay mar kale aan kaga faaideysanaya laakiin laga yaabaa inay hawshooda ama hawsheeda ay soo afjarmato adigoo ka faa'ideysanayo maantaba wax walba oo aad u baahan tahay ka baaro oo ka hel oo ka raaco adigoo helaya two g b data bandol dhegeystayaal warbixin lasoo saaray hadda dabcan dhihigeeda qabanayaan xiliya shan maalmood oo xolaad xoogan markaas ay ka socdaan dabcan sudan iyo sidoo kale afar waxaa leeyahay lagu waa intii markaasi la doonayay in xabajoojin laga sameeyey ayaa weli aan suurtagelin ama sidoo kale aan qabsoomin waxaad leeyahay in dhibaato xoogan ay soo gaartay caruur aad u tiro badan haddii rabshadahu joogsan weydo waxaale dhimashada way sii kordhi karaysaa mise sii badan doontaa dhegeystayaal ugu yaraan ilaa sagaal caruur ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dagaalka inka badan waa konton caruur ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen iyadoo ay colaaduhu ay weli ka socdaan khartuum daarfuur iyo sidoo kale waqooyiga kordufaan xaaladaha amniga khatarta ah ee ka jira dalka sudan ayaa ka mid ah kuwa ugu adag in markaas la aruuriyo la xaqiijo xogta balse waxaana ognahay in inta dagaaladu sii socdaan ee caruurta dabcan ay ku bixi doonaan qarashaad badan sidoo kalena ee aada u tira waa caruur dhibaato xoogan soo gaari karto qoysas badan ayaa ku go-doonsan israsaaseynta iyo weliba iyaga oo aan haysanin wax koronto ah ama aan haysanin wax waliba noloshooda ay horaan ay ku dabari jireen cabsi ay ka qabaan dagaalka in suurtagalnimada waa suurtagalnimada inay in ay markaas ka dhammaan doonto cunada biyaha iyo sidoo kale daawooyinka kobanaan qoys ayaa laga saaray guryahooda iyagoo badbaado raadinaya dhegeysal waxa aynu helnay warbixino sheegaya in caruurta ay markaas gabar gabar ka dhigatay iskuulada iyo weliba xarumaha daryeelka iyagoo ay dagaaladu ka socdaan xeerarahooda isbitaalada caruurta oo loogu qasbay inay ka guraan markii ay duqeymuhu soo dhacayeen ama ay ku dhacayeen goobahaasi in isbitaalada xarumaha caafimaadka weliba kaabayaasha kale ee muhiimka ah ay waxyaalo soo gaareen ama ay burburtay taasoo sare u qaadatay helitaanka daryeelka inta badan aan la gaarsiin karin iyo weliba caruur fara badan ay dhibaato hadda ay kasoo gaarayso wadanka suudaan dhegeystayaal dagaalku wuxuu hakiyey daryeelka nafbadbaadinta oo halis markaasi ku ah lagu qiyaasay in la doonaya in la badbaadiyo ilaa iyo konton kun oo caruur ah oo aysan nafaqo xumi ba-aan caruurta nugul waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah habeen iyo maalin taasoo ay khatar gelinaysa rabshadaha sii kordhaya wadankaasi suudaan dagaalka waxa uu sidoo kale khatar gelinayaa silsilada ee hadda laga hadlayo ee suudaan oo ay ku jiraan in ka badan ilaa iyo afartan milyan oo dollar oo tallaabo iyo weliba waa tallaabo xoogan laga doonaya in lagu qaado qeybta iyo weliba hanaanka ee ka hortegitaanka waxaa taasi hadda fudaynaysa taasi hasan fudayna leeyahay hadal dabcan iska hal maqal waa dabcan laba dhinac oo asaan hadal iska maqlina ee colaada u dhexayso xitaa ka hor intaynan sii xumaanin rabshadaha baahiyada biniaadanimada ee suudaan waxay ahaayeen kuwo aada u sareeya sida hore warbixinta loo soo saarayba ciwaamada biniaadnimada hay-adaha kuwa caawiya ayaa muhiim u ah laakiin unisef weliba howlwadeennada ma bixin karaan taageeradaasi haddii aan markaas dhammaan qaadin badbaadinta weliba ammaanka shaqaalaheena qarbiyadeena waxay ka fikirayaan waxa ay la jiraan ehlada asxaabta w f b waa hay-ada qaramada midoob u qaabilsanoonida adduunka ayaa naftooda ku waayay ama ku dhawaamay unisef ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in haddan ay doonayso in lasoo badbaadiyo caruur aad u tiro badan ay dhibaatada iyo weliba rasaasaha iyo weliba jugta faraha badan dhinacyada kala duwan ka dhacayso lagu xakimay waxaa la bilaqaysay dukaamo aad u tiro badan weerar xooganna dhinacyo kala duwan ayay ka dhacayaan iyadoo saameyntan hadda laga hadlayo ay u baahan yihiin gargaar xoogan ee caruurta meelaha weerarada ka dhacayaana ay ugu badan yihiin caruurta unisef waxay markaasi ku nunucstay waxyaalaha baaqi xogaha guud ee qaramada midoobey ee ah in markaas ciidamada ay si deg deg ah ugu joojiyaan dagaalka waxaana ugu baaqayna dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan waajibaadka caalamiga ee ka saaran ilaalinta caruurta waxyeelada soo gaaray iyo in markaasi la hubiyo in howlwadeennada biniaadanimada ay si badbaado leh oo deg deg ah u gaari karayaan caruurta u baahan gargaar unisef waxay sidoo kale ugu baaqaysa dhammaan dhinacyada inay markaas ka fogaadaan weerarada dabcan goobaha markaas rayidka ay ka dhacayaan ama loogu qaadayo caruurta halka ay ku badan yihiin in laga ilaaliyo sidoo kale aan lagu ridin sida nidaamyaha dabcan biyaha fayadhowrka xarumaha caafimaadka iyo weliba dugsiyada sidoo kalena loo ogolaado in markaas ku noqdaan taasi micnada tahay in la joojiyo dhibaatada rabshadaha markaasi suudaan ay ka socdaan dhegeystayaal aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka adeega bosta basel waa adeeg aada u qiimihiisu cid waliba ay awoodi karayso laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa ku sahlayaa inaad dokumentiyo weliba alaabaha noocyada kala duwan aad u diri karayso gudaha iyo weliba dibadaha dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada boosta kenya ay ku leedahay gudahaan dalka boosta basel waa hab fudud oo ammaan ah oo markaas lagu sii dari karayo alaabta qiimo aadwaa qiimo aada u wanaagsan waxaad u diri karaysa alaabta adigoo adeegsanaya adeega bosta basel in ka badan ilaa iyo boqol iyo sideetan dal oo adduunka bosta basel waa hab markaas cid waliba la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boostada si caalami ah waxaana jira laba nooc oo basel ah adeegan si dhab ah ayaa maxaa markaas u heli karta wadan kasta caalami ah miisaankuna waxaa ugu badan yahay ama qofka loo diri kara ay tahay waatan caalamke koob iyo soddon dhibic shan kiilo dhegeystayaal macmiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boosta alaabta waxa uu dirayaa oo uu ku qorayaa magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo sidoo kale lambarka telefoonka iyo weli sidoo kale ciwaankiisa markaad macmiilku waxa uu buuxinaya foomamka cadaynta macmiilka kaasoo faahfaahinaya waxa ku jira baaselka iyo sidoo kale qiimihiisu shirkadda sarkaalka boostada wuxuu xaqiijinaya waxa ku jira miisaamaya macmiilka waxaa la siinaya rasiid faahfaahinaya lambarka raadraaca alaabta macmiilka wuxuu alaabta kala socon karaya shabakada boosta boosta kenya ayaa guud ahaan dalka kenya ku leh in ka badan ilaa iyo shan boqol oo xafiis ah boqol iyo sideetan dal caalamka oo dhan dhegeystayaal boosta waxay ku leedahay maantaba waxa noo dhiibo aan si nabad a kuu geyne dadkaadana harar ar yaqaan hana kugu kalsoonaadaan ayaa lagu leeyahay bosta basel fursadaada maanta ayaa haysataa oo aad ka beeldaraynin dhegeystayaal warbixin bishan lasoo saaray dhegeystayaal ayaa ka mid ah oo dabcan inta badan laga hadlayo ismaamulada soomaalida dalka etoobiya waxaa laga hadlayaa dhegeystayaal warbixinta jeneva ay bishan lasoo saaray dhegeystayaal adiudejin qaxootiga dhowaan soo gaaray ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya kuwaasoo ka soo cararay dagaalada ee ka dhacay magaalada laascaanood ee soomaaliya ayaa bilaabay iyadoo kun iyo soddon iyo lix ka mid ah dadka dadka ugu nugul laga soo wareejiyay deegaanada xuduudka lagana dejiyey saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dowla deegaanka soomaalida gaadiidka goobta cusub oo dabcan ku yaala meel ilaa iyo konton kilomitir u jirta sohdinta murqaan degmada bookh ayaa waxaa markaasi dabcan qabanqaabinaya adeegyada qaxootiga u qaabilsan adeega raallihada qaxootiga iyo etoobiya ee r r s oo ay wehelinayaan u n h c r hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga iyo sidoo kale waa howlwadanada markey dabcan markay imaadeen qoysaska qaxootiga waxay markaasi loo diiwaan gashay qaab markaas electroniga ama biometrig ahaan waxaana markaas dhisay teendho iyo weliba agab kale oo muhiim u ah si ay u dhistaan guryo cusub dhegeystayaal dowladda etoobiya ayaa si deeqsinimo leh u aqoobsatay ilaa iyo afar boqol oo hegtar oo qaxootigu degi karayaan oo ku heli karaan adeegyada jira sida caafimaadka biyaha waxbarashada u n h r waxay sii wadaa ama sii wadaa in ay markaas howlgasho ama ka howlgasho maamulka maamulkaasi ama maamuladaasi weliba hogaamiyaasha maxalliga si ay uga qiimeeyaan ama u qiimeeyaan daldaloolada adeegyada asaasiga si ay ugu taageeraan faa-iidooyinka qaxootiga etoobiya dabcan etoobiyankaba goobta waxaa lagu horumarinaya iyadoo ay caawinayaan dabcan mutadawiciin ka socda bulshada deegaanka yls ayaa sidoo kale kordhinaysaa shaqaalaha aaga si wax loogu qabto loona dhammaystiro baahiyada faraha badan halkaasi ka taagan tani markii ay dagaalada bilowdeen bartamihii bishii febraayo kumanaan qof ayaa kasoo gaaray gobolka soomaalida etoobiya si ay ammaan u helaan ilaa usbuucyo ka hor waa sagaashan iyo kow kun oo qof ayaa r rs ay ka diiwaan geshay taageerada un s r qaxootigu waxay sii wadaan inay yimaadaan iyagoo ay ka cararaya rabshadaha ka socda dalkooda hooyo badankooduna waa haween caruur iyo sidoo kale dad waayeelo ah waxaa ka mid ah in ka badan ilaa iyo saddex kun afar boqol oo caruur ah iyo weliba dhalinyaro oo aan la socon oo kala maqan waalidkooda ama dadkooda waxay un s r uga shaqeynaysaa ama uga shekeynayaan sheekooyin naxdin leh oo ama ka shekeynayaan sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan sidii ay markaas u kala tegeen markii ay dagaaladu ay bilowdeen ilaa iyo hadda ay awoodi waayeen inay dib ugala soo xiriiraan qoysaskooda amase mas-uuliyiintooda iyadoo qaxootiga ama qaxooti fara badan oo qoysas oo etoobiyaan ay guryahooda ay ku qaabileen qaar kale oo soo tallaabsaday etoobiya ayaa weli ku jira guryo cidhiidhi ah ama dabcan banaanjiif dadka inta badan banaanka ka jiifanayaan oo ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah saameynta goobta marqaan waxay markaasi ka jawaabi doontaa baahida sii koraysa waxayna fududayn doontaa bixinta kaalmooyinka oo ay ka mid yihiin hoyga agabka gargaarka aasaasiga cunnada iyo sidoo kale biyaha kuwaasi aan xiriirkooda bulshada inta badan lasii wanaajinayo adeega jira ayaa magaalada magaalooyinka dhow waxaa loo xoojin doonaa si loogu adeegayo qaxootiga oo bulshooyinka martida loo yahay kuwa raba inay markaas kusii jiraan bulshooyinka martida loo yahay waxaa lagu taageeri doonaa kaalmo markaasi dabcan lala simayo ayaga ama loola beegsanayo bishii hore un s r iyo weliba howlwadanada biniaadanimada waxay bilaabeen qorshe deg deg ah oo ay hay-adaha ka dhexeeyaan oo lagu aruurinaya lacag gaaraysa boqol iyo hal iyo waa boqol lixdan waa boqol lix iyo toban milyan oo dolarka maraykanka si waxa looga qabto baahida deg deg ah ee soo food saartay qaxootiga iyo bulshooyinka martida loo yahay ee aadagaasi un s r waxay sii wadaa baaqa ay ugu yeerayso beesha caalamka inay taageeraan dowladda etoobiya un s r hay-adaha kale si loo gaarsiiyo gargaarka nafadbaadin iyo sidoo kale adeegyada aas-aasiga etoobiya waxaay soo dhoweysay qaxootiga muddo tobannaan sano waxaana ay hadda martigelisay ku dhowaad ilaa sagaal boqol sagaashan kun oo qaxooti ah oo ka kala yimid dalalka dariska ah sida koonfurta suudaan soomaaliya eritereya iyo sidoo kale suudaan dhegeystayaal hagaaga dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi yureseer haydaqa xutiga ee u qaabilsan qaramada midoobay ayaa si weyn uga walacsan rabshadaha kasii kordhanaya suudaan iyadoo qaxootiga ugu horreeya ee ka cararay dagaaladaasi ay badbaado ka helayaan dalka jaad amila soo dhaafay dada lagu qiyaasay ilaa iyo toban kun ilaa iyo labaatan kun waa toban ilaa iyo labaatan kun oo qof ayaa ka qaxay qocolaad gobolka daarfuur ee dalka suudaan si ay gaabad dabcan oga dhigtaan dalkaasi jaarka ah ee jaad sida ay sheegeen kooxaha unisar ee ku sugan xadka inbadan inta badan dadka imaanaya mise ka imaanaya ayaa haween iyo caruur u badan kuwaasoo hadda ku ah dabcan waxaan leeyahay kuwaasoo badbaadin ka helen mise lagu soo dhiibo wadankaasi jaad unsr waxay si dhow oola shaqeynaysaa dowladaha jaad iyo sidoo kale howlwadeenadooda si ay u qiimeeyaan baahiyadooda weliba diyaarinta dabcan jawaab celinta si wadajir ah oo dabcan loola jeedo in hoy la siiyo iyadoo ugu hore ugu daran waa biyo cunto iyo hooy daryeel caafimaad ilaalinta caruurta iyo sidoo kale ka hortegida rabshadaha ku salaysan jinsiga rabshaduhu ayaa markaasi la kulmaan kuwa kasoo gudbaya xuduudka waa xuduudka taageero bulshada iyo sidoo kale mid ka mid ah dabcan mudnaanta ugu sarreeya in dadkaasi la siiyo unsr ayaa si isku sii dabridi doontaa maamulka jaad si ay ugu taageerayaan diiwaangelinta xuquuxotiga cusub ee maalmaha soo socda unsr weliba hormadeelada ayaa howlo ilaalin weliba kormeergaar xuduud ah ku samayn doonaa meelaha muhiimka u ah ee laga soo galo bariga jaad waxa ay horeyba u martigelisay in ka badan ilaa afar boqol oo qof afar boqol oo kun oo qof oo qaxooti ah oo ka yimid suudaan soo galootiga cusubna waxay culeys dacan dheeraad ah ay saarayaan adeegyada guud ee dalka iyo sidoo kale kheyraadka dalkaasi nafsi darada waxay hore dabcan u helnay warbixinada qaxootiga lagu qabtay dagaalada ee ka socda suudaan ayuu yiri ra-uuf mazuuh oo kaaliyaha wakiilka sare ee howlgallada unsr waxaa deg deg ah in colaada ay joogsato si looga hortago dad badan oo ay ku dhintaan waxaana mar kale ku celinaynaa baaqan dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan rayidka dadka oo ay ku jiraan qaxooti iyo sidoo kale barakacyaasha iyo inay la ixtiraamo badbaadinta shaqaalaha biniaadinimada si loo gaarsiiyo gargaarka muhiimka unsr ay weli diyaar u ah inay markaasi ka jawaabto oo ay taageerto sida loogu badbaadin karo laguna baahan yahay suudaan iyo sidoo kale gobolka saaxiibiya iminkan amnesty international dhegeystayaal ayaan kusoo xirayna barnaamijka duwebaar ali kanado waana warbixinta laascaanood dhegeystayaal oo inta badan warbixin laga soo saaray aada u dheer inka badan ilaa iyo boqol qof ayaa ku dhimatay inka badan lix boqol oo qofna waa ay ku dhaawacmeen dagaaladii laascaanood ee ku dhex maray ciidamada ammaanka somalilan iyo weliba dagaalyaano hubaysan oo kasoo jeeda beesha dabcan kuwa laascanood sida ay ku sheegtay bahayada xuquuqdal aadanaha ee amnesty international iyadoo warbixinta la wadaagayso ciidamada ammaanka somalilan ayaa si aan markaas kala soc lahayn u duqeeyeen magaalada laascanood waxyeelo u geystay isbitaallo dugsiyo iyo sidoo kale masaajid dil iyo weliba dhaawac u geysteen dad rajid ah iyo weliba barakacyaal tobanaan kun oo qofa dhammaanna dhinacyada isku haya laascanood waa in ay joojiyaan weerarada oo aan loo meeldayin oo ay dabcan oo ay guntada u guntadaan ilaalinta dadka rayidka ayayna ixtiraamaan xeerarka u degsan waa dabcan sharciga ee caalamka ah ee biniaadinimada isbitaalada iyo weliba ambalaasyada waa inay markaas weligooda la beegsan waa in baaritaano madax bannaan lagu sameeyo dhammaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba sharciga biniaadinimada si loo xoojiyo la xisaabtanka kuwa mas-uulka ka ah iyo weliba magdhow markaas la siiyo ayuu yidhi tigrega dujak agaasimaha gobolka waa dabcan waa agaasimaha amnesty international ee bariga iyo weliba koonfurta afrika wahaa biniaadinimada ayaa sheegay in ka badan inta u dhexayso ilaa iyo boqol iyo konton iyo afar kun ilaa iyo laba boqol iyo saddex kun oo qof ayaa ku barakacay magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka deriska la ah halka qaarkood ay u gudbeen xadka etoobiya waxay hadda u baahan yihiin gargaar biniaadinimo oo deg deg ah kuwa sida u daran u saameeyey waa haween caruur iyo sidoo kale dad waayeela ah dhibaatooyinkan biniaadinimo waxaa usii dheer saameynta abaarta ba-aan ay ka jirta gobolka dhammaan dhinacyada waa inay markaas ogolaadaan oo ay fududeeyaan hay-adaha samafalka oo ay si aan kala go lahayn u gaaraan dadka rayidka ay u baahan yihiin gargaarka laascanood iyo deegaanada kale ee dhibaatadu saameynta ku keentay laga soo bilaabo lixdii febraayo ilaa iyo lixdii maarso amnesty international waxay wareysatay saddex soddon todoba qof oo ku sugan laascanood oo ay ku jiraan dhibanayaal dabcan qaraabada dhibaato markaasi soo gaartay iyo sidoo kale dhakhaatiir iyo sabafalayaal ururka waxaa kale oo uu falanqeeyey tirooyinka dhaawacyada ee shan ka mid ah isbitaalada maxalliga ee laascanood warbixinta warbaahinta dabcan warbixintan enjooyad ah iyo weliba dowladda somalilan lala wadaagay dhimasho dhaawaca dadka rayidka waxaa la dilay waxaa ka mid ah haween caruur iyo sidoo kale dad da ah oo ay xaaladahooda caafimaad iyo weliba shaqaale caafimaad inta badan waxaa lagu dilay weeraro oo aan meel aan loo meeldayin oo ay ku lugli lahaayeen gantaalo hobiyaal iyo sidoo kale hub kalo laxaha qarxa oo ay saameyn ballaaran ka soo gaartay kuwaas oo aan marna markaas loo isticmaali lahayn meelaha oo dadku ay ku badan yihiin magaalooyinka cididhiga ah oo hub badan oo qarxa oo aan lagu halaagsamay sida gantaalada ilaa iyo waa boqol iyo toddoba m m ee aan markaasi saxda ahayn oo dabcan mamnuuc ka ah oo la ogolayn oo aad bay markaas ugu qaldan yihiin in markaas la kala saaro ujeedooyinka militariga rayidka iyo sidoo kale waxyaalaha adeeg dabcan hubka markaas loo isticmaalaya dadka rayidka isticmaalkooda xaaladahan oo kale waxay jebinayaan mamnuucidda sharciga ee caalamiga ee biniaadinimada ee xeerarka qaabka markaas loo adeegsado ama hubka loo isticmaalo lixdii febraayo maalinta koowaad ee dagaalka rayaan cabdulaahi axmed oo ah gabadh toddoba jir ah ayaa markaas lagu dilay rasaas iyadoo ku jirta guriga eedadeed oo ku yaala xaafadda samaley ee koonfurta laascaanood hooyada dhashay rayaan ayaa markaas sheegtay ama u sheegtay amnesty international in gabdheeda uu madaxa markaas kaga dhacay firar weyn oo isla markiiba dilay qaraabada ayaa markaas u qaaday isbitaalka guud ee laascaanood laakiin mar hore way dhimatay gabadha ayadoo markaas loo siibaday goobta dhakhtarka gabadha waxay markaas lagu aasay dabcan waa xabaal wadareed dad badan oo lagu dilay ama ciidamada somalilan ay dadku dileen ee laascaanood isla maalintaasi amnesty aamina jaamac ibraahim oo soddon iyo sideed sana jir ah ayaa rasaas lagu furay xilli ay markaasi ku sugnayd gurigeeda oo ku yaala xaafadda ex control ee bariga laascaanood ehelada amniga aamina oo ay ku jirto sadohdeed ayaa markaasi u sheegay amnesty international in meydkeeda uu kala go-ay marka markii rastaasta lagu dhuftay isla markiiba meydka lagu aasay magaalada laascaanood fiidnimadii habeenkaasi sadohdeed ayaa tiri aamina waxay qorsheynaysay isla maalintaasi inay ka baxdo laascaanood laakiin nolosheeda ayaa halkaasi lagu soo afjarayba sida ay hooyadaasi ku dhahday masadohdaasi waxay ifka kaga tagtay toddoba caruur ah oo ay ku jira hal wiil oo buka oo la ildaran xanuunka macrofalacy oo ka socda oo la socday inta weerarka uu socday gurigeedii uu soo dumay wiilkii bukayna hadda oo markaas la joogana waxaa markaas leeyahay waxa uu dabcan xanuuna kala duwan ayaa asagana markaasi kasoo gaartay dilka hooyadiis toddobadii febraayo maxamed xasan cabdi oo markaasi oo kalkaaliye ka caafimaad ka ahaa oonu ku jiray ambalas markii gaariga lagu dhuftay rasaas marxuumka ayaa dabcan dad la socday oo isbitaalka u waday waa nin markaasi kalkaalisa u ahaa dadka dhibaatada markaasi soo gaaray ambalanskana la socday ayaa sidoo kale wareystay kana hadlay dadkooda la hadlay inay markaas uu ku jiray wiilkaasi koob iyo tobankii febraayo cabdisalaan siciid muuse oo markaasi kalkaaliye ka ahaa qaab markaas mutadawacnimo ah u shaqaynayay ururka bishaaahayadda bishacaas ee s r waa s r c s ayaa markaasi haleeshay xabad rasaas oo habaw ah iyagoo ku sugan isbitaalka gargaarka ehelkiisa iyo saddex ka mid ah asxaabtiisa ayaa amnesty international u sheegtay in rasaastu ay ugu haleyshay laabta taasoo keentay inuu islamarkiiba geeriyoodo wiilkaasi koob iyo labaatankii dhegeysal ee febraayo saynab yuusuf ay deekh oo ahayd haweeney soddon iyo sideed sano jir ah ayaa lagu dilay rasaas iyadoo dabcan la fadhida afar dumar ah oo kale meel gurigeeda u dhow sida ay sheegtay habaryarteed oo ka mid ahayd haweeneydii la socotay markii ay geeriyootay ama ay geeriyoonaysay waxay madfac markaas kaga dhacay goob ay fadhiyeen waxaana ku dhimatay saynab waxaana lagu dabcan ku habsatay bodh iyo weliba waa boodh iyo qiiq waxaana isku arki weynayey waxaana maqalnay saynab oo qaalinayso markii indhaha aan saarane waxaan aragnay saynab oo dhiigbaxayso durba way dhimatay dhammaanteen waxaan bilownay oohin waxaana geynay isbitaalka guud ee helada haweeneydan meydka ah ay saynab oo u diyaaraysay inay markaasi aasto ayaa sheegtay inay dhinaca bidix ah ee laabteeda dhaabacyadana markaas ay kasoo gaartay mise firarka oo markaasi ku dhacay amnesty warbixinteeda oo markaasi aada u dheer ayaa dhaawacyo iyo weliba kala duwan markaasi soo gaaray gandaalada ay markaas ciidamada soo dirayeen ama ay soo tuurayeen kuwa somalilan amnesty international ayaa sidoo kale sheegtay in tobaneeyo qof oo dhaawac ah loo gudbay isbitaalka garoobe iyo sidoo kale muqdisho weeraro dhulka ah ayaa sidoo kale dadka aan loo meeldayin laguna qaadayay laascaanood sida ay sheegteen ama ay sheegeen dadka goobjoogayaal ahi khasaare markaas baaxadiisa wato ayaa soo gaaray boqolaal dhismayaal oo rayid ah oo iskugu jiro oo guryo masaajido dugsiye iyo sidoo kale hal isbitaal iyadoo ay sabab u tahay weeraro markaas meel aan loo meeldayin oo ciidamada somalilan ay ku duqoyeen mise ay ku qaadeen magaalada naascaanood dhegeystayaal dadka la weeraray ayaa amnesty international u sheegay in ciidamada somalilan markii horeba saldhigyo ku lahayeen duleedka bari ee galbeedka ee magaalada halka dagaalahano hubaysan oo daabacsan beesha dabcan halkaasi kaama ku dagaalamayeen dhulkaasi laascanood ee inta badan magaalada ay ku sugan yihiin iyagana iska difaacaya weerarada ee dabcan ay soo qaadaneen ciidamada militariga ee somalilan isbitaalka guud ee laascanood ayaa lasoo gaarsiiyey ugu yaraan afar jeer tan iyo markii uu dagaalka bilaabmay m s f waxay sheegtay in isbitaalka la qaraacay ilaa iyo sideed tobankii febraayo warbixinta ayaa aada u dheer iyadoo markaasi inta badan warbixinta hadda dulucdeeda waxaa haysa markaas waxaa dulucda laleeyahay somalilan waxaa deegaan dhaca waqooyiga galbeed ee soomaaliya waxay markaasi ku dhawaaqday inay ka go-day soomaalida kun soomaaliya kun sagaal boqol koo iyo sagaashankii hase yeeshee si rasmi ah wadan uman markaas u noqon magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa ah magaalada madaxda gobolka sool ee lagu murunsan yahay ee ka taagan tahay koonfurta bari ama ay ka tirsan tahay koonfurta bari magaalada waxaa degan inteeda badan dabcan dad isku qoys ah oo markaasi halkaasna ku badan qabiilka labaad dabcan qabiilada markaas isku dagaalayana ay markaas aysan isku dagaalayn laakiin kala qabiil ah magaalada laascanood ayaa tan iyo labadii kun toddobadii gacanta ku haysay maamulka iyo sidoo kale maamulka somalilan iyadoo muddo sanado ay beesha dabcan dadka halkaas ku dhaqan ay ka cabanayeen dabcan maamulka somalilan ay dilal waa dilal qorshaysan oo ay ku eedeynayaan xukuumadda somalilan inay markaas ku marasoonayaan in gobolka uu hoosgeeyo waxay ugu yeereen cunaqabateyn dhaqaale lixii labaatankii disembar labada kun labiy labaatankii dil magaalada laascanood loogu geystay siyaasi ka tirsan beesha halkaasi dhegan cabdifataax cabdulaahi lagu magacaabdi ay dileen rag hubaysan oo ku hubaysan bistuulad ayaa halkaasi oo dabcan lagu dilay taasi ka bilaabatay mudaaharaadyo dibadbaxyo oo markaasi ay ku dhaliilayaan xukuumadda somalilan kana bilaabatay in halkaasi ay soo gaarto dhegeystayaal warbixinta ayaa dhinacyo fara badan ka taabanaysa kana hadlaysa barhanaanka iyo weliba sida ay dabcan ay hadda uga hadlayso qaabka aan saxda ahayn oo la dhaqantay dadka halkaasi ku dhaqan warbixinta amnesty international iyo xukuumadda muuse biixi ee somalilan dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi baad dhegeysanaysaan dhegeysta barnaamijkana soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waxaan markaasi ku leenahay haddaba adeega posta parcel waa adeeg markaasi aad qiimihiisu qocdul bay awoodi karayso laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa markaasi ku sahlaya in dokumentiyo iyo weliba alaaba noocyada kala duwan aad u diri karayso gudaha iyo weliba dibadaha dalka adigoo adeegsanaya xafiiska posta kenya ee ku leedahay guud ahaan dalka waa posta parcel waa hab fudud oo markaasi ammaan ah oo lagusoo dabcan lagu soo diri karo adnana u diri karta alaabtaada qiimo weliba ay tahayba waxaad u diri kartaa alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega posta parcel inka badan ilaa boqol sideetan waa boqol sideetan dalal adduunka o dhan posta parcel waa hab markaas cid waliba awoodi karta oo ammaan ah oo alaabta markaas lagu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo markaasi baasel ah adeega si dhab ah waxaad u heli karaysa ama uga heli karta wadan kasta caalamka miisaanka ugu badanna waa kow iyo soddon dhibic shan macaamiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boosta alaabta uu diraya oo ayuu ku qoraya magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo sidoo kale lambarka telefoonka iyo ciwaankiisa markauu macaamiilka wuxuu buuxinayaa foomamka caddeynta macaamiilka kaasoo faahfaahinaya waxaa ku jira baaselka iyo sidoo kale qiimihiisa sarkaalka boosta xaqiijina waxaa ku jira miisaamaya macaamiilka waxaa la siinayaa rasiid oo la faahfaahinaya lambarka raadraaca alaabta macaamiilka wuxuu alaabta kala socon karaya shabakada bosta bosta kenya ayaa guud ahaan dalka kenya ku leh ilaa inka badan shan boqol oo xafiis ah ilaa iyo boqol iyo siddeetan iyo dalal oo caalamka oo dhan dhegeystayaal boosta fursadan ayay ku leedahay maantaba ka faa'iideyso fursadan ha iska beeldaran dhegeystayaal sidaasii nabadgelyo malinta berito insha allah ayaan kulmi doonaa xaaladaha guud ee waddanka saaxiibalyaal shukran dhammaantiin meel walba ad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan marna mawjada iska badsi wararka iyo barnaamijyada aysan iniin dhaafin dhegeysa